إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan sargaal ka tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa xalay lagu dilay gobolka galgaduud wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa isku dayay inuu dafiro jabkii ciidankooda ku gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xayawaanka libaaxa ayaa gabar dhowr iyo toban sano jir ah ku dilay duleedka magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya maxbuus hor leh oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo diraya fariin ku socota ciidamada dowladda federaalk ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qiray in isku dhexyaac weyn iyo nidaam darro ay ka jiraan xafiisyada shaqada ee dowladda federaalk degmada jamaama ayaa lagu soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo loo soo xidhay kawaaleyda degmada iyo darawallada mootooyinka warka dibaddani waxaad ku dhegaysan doontaan in ka badan soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay dalka bakistaan intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsaneh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan labaiyo labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan sargaal ka tirsan maamulka la baxay galmudug ayaa xalay lagu dilay gobolka galgaduud faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin habeenkii xalay waxaa gobolka galgaduud ka dhacay dil loo geystay sade daahir caanood gulaafe oo ahaa taliyihii hore ee ilaalada khaaska ah ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay galmudug kooxo hubaysan ayaa lasoo werinayaa inay waddada u galeen sarkaalkan xilli uu ku safriyey waddada isku xirta caabudwaaq iyo ballanballe gaar ahaan deegaanka ceelasha ee gobolka galguduud waxaa sidoo kale lasoo warinayaa inuu dhaawacmay mid ka mid ah dadkii saarnaa gaariga uu soo raacay sarkaalkan ka tirsan maamulka la baxay galmudug ee lagu dilay gobolka galguduud wararka ayaa intaas ku daraya in dilkan loo badinaya inuu salka ku hayo aanooyin qabiil waxaana maalmihii lasoo dhaafayba gobolkan ka dhacayay dilal noocaan ah dhowaan ay ahayd markii aanu qabiil loo dilay guddoomiyihii hore ee degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud oo lagu magacaabi jiray xasan caabudwaaq waxaana la toogtay isagoo saaran gaari ka baxay degmada cadaado kuna sii jeeday magaalada caabudwaaq wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa isku dayay inuu dafiro jabka ciidankooda ku gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe mubaarag cumar ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya cabdulaahi farataag oo ah wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa waxau isku dayey inuu maran habaabiyo xaqiiqada dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu gebi ahaanba difiray in ay ku jabeen dagaalkii ka dhacay aadan yabaal isagoo sheegay in magaaladaas ay ugu soo baxeen xaalada militari sida uu hadalka u dhigay muuqaalada iyo soo warida xaqiiqada ku salaysan ee laga keenay furimaha dagaalka ayuu ku sifeeyey barbagando isagoo xitaa isku dayey inuu qiildayo hadalkii uu madaxweynaha dowladda federaalk ku sheegay in ay ku soo jabeen dagaalkii ka dhacay aadan yabaal waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed shabaabku falsafadaha ay ku shaqaynahayaan boqolkiiba siddeetan waxa weeye waxa la yidhaahda muxuu ahaa brobagando wey waxay culays ka saareen degmadaas aadan yabaal oo mataqaanaa muxuu ahaa hadda la leeyahay ay xoogga saareen usbuuci dhaweyd degmada aadan yabaal markay culayskaas saareen dhammaantood ciidanku wuxuu ku qasban yahay inuu dib u gorasho xeelad dagaal sameeyo si oo maxaa la yidhaahdaa uu isu abaabulo oo u waxeeyo aadan yabaal xeelad dagaal baa looga baxay culayskaas ay soo saareen waxay kulligood xoogga soo saareen degmada aadan yabaal hadalka madaxweynaha liinbaad ku dhiijinaysaan ma aha saas umuusan wuxuu yidhi dagaalku waxa weeye marba muxuu ahaa waa lagdin weeye marba qof baa la waxin karaa laakiin waa ka adkaan uri shabaabka waa laga dhixi karaa mar adkaanta uu sheega aad sheegaysa ma ahan mid adkaan madaxweynaha sheegay maahan waa war la muxuu ahaa aad ku celiseen oo aad loo bumbuniyo waa hadalka cabdulaahi farataag wasiirka amniga dowladda federaalk ayaa imaanaya xilli dhowaan ciidamada dowladda federaalk lagala wareegay degmada aadan yabaal halkaasi oo lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira naf iyo maal intaba dhan kale hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladaha reer galbeedka ay quus ka muujiyeen xaaladda ay ku sugan tahay dowladda federaalka iyadoo warbixinno ay daabaceen warbaahinta reer galbeedka qaarkoodna ay tilmaameen in soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab xayawaanka libaaxa ayaa gabar dhowr iyo toban sano jir ah ku dilay duleedka magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya farxaan ayaa inoo faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ka dhacay dil uu xayawaanka libaaxa oo ka mid ah kuwa halista ah u geystay gabar afar iyo toban jir ah dilkan ayaa ka dhacay goob lagu xanaaneeyo duurjoogta oo ku taalla koonfurta nairobi sida ay ku warantay hay-adda duurjoogta kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo k w s gabadhan ayaa waxaa meydkeeda laga helay meel u dhow webiga afbilati ee mara gudaha dalkaas dadka ku nool deegaanada inta badan lagu xanaaneeyo ama ay ku yaalaan beeraha xayawaanaadka ayaa kadib dhimashada gabadhani cabsi badan ka qaba inay waxyeelo u geystaan libaaxyadaasi dhacdadan ayaan ahayn mid ku cusub gudaha dalka kenya jimcihii aynu soo dhaafnay ayay ahayd mar sidan oo kale gobolka nayeeri libaax uu ku cunay nin konton iyo afar jir ahaa maxbuus hor leh oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub isagoo diraya fariino ku socota ciidamada dowladda federaalka axmed cabdulaahi ayaa tafaasiil umuurahan ku aadan inoo soo jeedinaya al-kataa'ib al akhbaariyi ayaa baahisay muuqaal ay ka soo muuqanayaan ciidamada dowladda federaalka oo lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajid cali guduud ee gobolka shabeellada dhexe muuqaalkan oo ah qaybta afraad fariimo ay dirayaan maxaabiista dagaalkaasi lagu qabtay ayaa waxaa muuqaalkan ka soo muuqanaya maxaabuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabo cabdiraxiin sheekh abuukar cali kaas oo ka hadlaya sida uu ugu biiray ciidamada dowladda federaalka magacii waa cabdiraxiin cabdiraxiin sheekh abuukar cali gobolka guduud ayaa ku dhashay degmo tuulo beexaan la dhaho kadib waa ka tegey waxbarashaa la waday waxbarashada dhiganayay bisha saddexaad ayaa ayaa kuwa laba isbaac ama cidoo cidoo ka dhimantahay aliso xarfaan oo ciyaalka xaafadda degmada kaaran iga soo wadeen waa soo baxnay waxay dhaheen nakeen adiga waa soo raacay markaan soo raacay anigo dhalinyaro badanoo shan maalin soo raacnay kadib waa soo baxnay intaan soo baxnay cadalaadna la keenay cadal markan la keenay xariifa aa noo imaaday ciidan kale noola keen iyo xariifaa noo imaaday waruu noo sheegsheegay kadib isbuucaa joognay qoraa noo dhiibay qori marka noo dhiiba waxaan dhahay waxaa lahay waxaa ka hortagtiin ku ridaan lahay kadib waana la soo qaaday galab waxaana la soo qaaday talaadaad arbaca galabteedana soo qaaday waana la soo waday masaajid cali gudaana la keenay masaajid cali guda markana la keenay meeshaasa cawdii iska joognay cawdii wax oo cuntaa ma helin meeshaas iska joogno subaxii aroortii labay tobanka camal markaa salaada dukanay ayaa xabad bilaaway isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalk ee ka soo muuqanaya muuqaalkan cusub ee al-kataa'ib al akhbaariya waxa uu fariimo u diraya ciidamada dowladda federaalka xabadi markay bilaabatay ani meeshiyaa iska fadhiyay afaamo badanaha ila joogtay waa carareen xabaanta markaa carare ani meeshiya iska joogay cariifaa ii yimaad meeshaa ku qabanaysu dhahay meeshaan iska filo nakeen qoray dhiibay u dhiibay nakeen diray waa isoo waday meelo u keenay gacmahu xiri inta ii joogu dhahay waa diyaar baa dhaxarfaan kalaa lay keenay meeshaas haddana maxaabuuso ah meeshaasan joogaa haddii waalidiintii haddii la wici karaa lay waco mug saaxiibada oo ila socday waxaa farin diraa meesha iskaga tagaan meeshaas wax ka jira ma lahayn aniga de wax saa soo noola sheega ma jiraan waan u neeskala soo keen waday qorigaasaa noola dhiibay waan qoriga xatir macna aan si loo isticmaalo aan aan xatir ka siin marka dhalinyaradaas oo soomaaliyeed oo lasoo qaado meesha iskaa tagaan dhiila dadka cusub haddii lasoo diraayo waxaan baaqaan u diraa oo shacab oo shacabka soomaaliyeed kamid ah meeshaas waa meel qalada diintaa laga soo horjeedaa meel diinta laga soo horjeedana waxaad dagaal ma naqanayso
maalmihii lasoo dhaafay waxa ay al-kataa'ib al akhbaariya baahinaysay muuqaalo ay ka soo muuqanayaan maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo diraya fariimo kala duwan kuna baaqaya in ciidamadu hubka ay dhigaan danahoodana ay raacdaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa qiray in isku dhexyaac weyn iyo nidaam darre ay ka dhex jiraan xafiisyada shaqada ee dowladda federaalka faahfaahinta warbixintan waxaa inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in ay xafiisyadooda ka shaqeeyaan dad badan oo aan wax shaqo ah u qaban kana badan tiro ahaan inta xafiisyada loogu talagalay kuwaasoo xitaa haddii howl loo diri lahaa uusan boos uga bannaanin xafiisyada saasoo ay tahayna ku magacaaban shaqaale dowladeed waxa uu si cad u sheegay in heerka ay gaareen nidaam darada iyo iskudhexyaaca uu wasiir weliba marka uu shaqada imaanaya ay la socdaan dad uu isagu wato kuwaasoo xafiisyadii ka saaraya shaqaalihii horay u joogay shaqaalahan isdul hoganay because markaan nimid xafiiska waa imis dadka joogaan waxaa lagu leeyahay waa waa afar boqol hay haddaad aragto yaa shaqada ku jira waxaa laga yaabaa inayna boqol ka badnayn oo wasaaradda meeqaha joogta shaqaalaha saddex boqol iyo konton baa joogta maxaa xafiiska ku shaqa hadday imaadaanba gebigooduba xataa wasaaraddu hadday si kasta haday la isugu dayo xafiis looma hayo xataa meelay istaagaan male haddii la istaaga xataa shaqaalaha ku qoran meesha dhinacahasaasay ka ahaayeen dhinaca kale waxaa intaasi sii dheer in uu wareer ka qaaday isqabqabsiga ka dhasha tallaabada uu qaaday wasiirka shaqada ku cusub ee shaqaalihii meesha horay ugu shaqaynayay ka saaraya waxaa intaa kasii daran wasiirku uu imanayaa markuu imaado waxaa daba waxaa la imanayaa jawaano dada isagoo dhabarka ku wata jawaano dada isagoo dhabarka ku wata ayuu imanayaa shaqaalihii sii fadhiyey ee sii joogay oo meesha sii fadhiyeyna boorsooyinkooda bay xiranayaanba waaba sii socdaan waa sii socda waa kasii dareerayaan ayaduna culays bay noqotay intaa waxaa sii dheeraa dee shaqaalahan dareeraya qof waa ku imaanaya xil dhibaano yaacaya iyo odayaal yaacaya oo inta yaacaya shan baa meesha nagu jirto waa la dareeriyey shan kale la keenay shan kale inta la tuuray boqol yacni wareer waxaan maa wax ka qabanno waxaan ogaanay marka in aysan fayl sahlan ahayn hadalladan uu jeediyey xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey baraha bulshada si aad ah u qabsatay iskudhexyaaca iyo jahwareerka ku dhacay mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwaasi oo marba marka ka dambeeya quuska muujinaya jiritaanka dowladda federaalka degmada jamaama ayaa lagu soo gabagabeeyey dowlad diini ah oo loo soo xidhay kawaanleyda degmada iyo darawallada mootooyinka cali aadan ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan maktabka dacwada ee degmada jamaama ayaa soo gabagabeeyey dowlad diini ah oo loo qabtay dadka ka shaqeeya kawaanka iyo mootooyinka dowladan oo socotay muddo sideed cisho ah ayaa lagu qaatay mawaadiic kala duwan oo la xiriira shareecada islaamka tirada guud ee dadka kasoo qaybgalay dowlada ayaa gaaraya sagaashan iyo kow ruux kuwaas oo dhammaantood si buuxda ugu faa'iidaystay duruusta ka baxday dowlada guddoomiyaha kawaanleyda degmada jamaama cabdijeylaani oo la hadlay warbaahinta alfurqaan ayaa faahfaahin ka bixiyey wixii ay ka faa'iidaysteen intii ay socotay dowlada wuxuuna sheegay in casharada la bixiyey ay si weyn u kordhiyeen fahamkooda diineed islamarkaana ay dhiirigelin u noqotay kasoo qaybgalayaasha waxaa maktabka dacwada oo noo qabtay dowro anigoo ah kawaanleyda ee mootoleyda degan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose dowladan waxay noo socotay muddo sideed cisho ah waxaana ku qaadanay mawaadiic kala duwan xilliga ay noo bilaabatay dowlada waxay ahayd taariikhda islaamka afar iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartiyo lix tirada aan ku qaadanay dowlada waa sagaashan kow qof dowladan aad iyo aad ayaan uga faa'idnay maxaa yeelay dad anigana aqli badan naga weyn ayaa joogaan mana ka faa'iidaysanin waxaan leenahay dadka maqan dowlada inay soo xaadiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowlada oo la hadlay warbaahinta ayaa muujiyey sida ay u faraxsan yihiin fursaddan waxayna xuseen in dowladan ay noqotay mid faa'iido u leh xoojinta aqoonta diineed ee bulshada anigoo ah guddoomiyaha mootaleyda oo joogo degmada jamaamo waxaana loo qabtay dowro dowlada waxay noo socotay muddo sideed cisho waxaana ku qaadanay mawaadiic kala duwan allakacabsiga masaajidada in jameecada lagu tukado in sinada laga fogaado dadka loola dhaqmo dabeecad wanaagsan labiska ragga shuruucdiisa in la ilaaliyo su'aalo iyo jawaabo ku saabsan towxiid xilliga ay noo bilaabatay dowladda waxay ahayd taariikhda islaamka afar iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriga tirada aan ku qaadanay dowladda sagaashan iyo kow qof ayaan ahayn
dadka ka faa'iidaystay dowladan ayaa waxaa si gaar ah diiradda looga saaray muhiimadda ay leedahay maqaasida shareecada islaamka iyo in si joogto ah looga qayb qaato jamaacada masaajidka iyadoona lagu baraarujiyey inay ka faa'iidaystaan xalaqaadka diiniga ah ee ka socda masaajida ugu dambayntiina in ka badan soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay dalka bakistan wararka inaga soo gaaraya dalka bakistan ayaa ku warramaya in dalkaasi uu xalay ka dhacay shil baabuur oo dad fara badan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari xamuul ah uu ku dhacay dooxa ku taala koonfurta bakistan sida ay warbaahintu u sheegeen booliska dalkaas shilkan ayaana si gaar ah uga dhacay degmada jaamshuuro ee koonfurta ah gobolka sindi sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha booliska magaalada sidqi shanjaarah ee dalkaas waxaa lagu soo warramayaa in dadka ku dhaawacmay qaarkood ay xaaladoodu aad u liidato kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaalada dalkaas shilalka ayaa ku soo badanaya caalamka iyadoo loo aanaynayo burburka waddooyinka dalalka qaar iyo darawallada oo si xawli ah ku wada gawaarida warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballanah waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh